Maxamed Cabdulaahi Maxamuud oo ka mid ah macallimiinta bartay cilmiga beeraha ayaa magaalada Beledweyne waxa uu ka hirgeliyay beer uu ku tacbay dalagga loo yaqaano bataatiga kaasoo bixitaankiisu uu ku yar yahay beeraha gobolka Hiiraan. Dalaggan ayuu ugu talagalay inuu ka helo dhaqaale ku filan noloshiisa isagoo ka faa'iidaysanayo kheyraadka uu leeyahay dalkeena.
Waxaan in badan dhignay dalagyo dalagyadaasoo markaas aanan aad ugu badnayn in gobolka in lagu dhigo Eh, dalagaas waxaa aad iyo aad markaas ka mid ah eh, dalagyada sida eh, lowska iyo bataatiga koostada naftiga taa waa la dhigaa iyo karootada iyo dalagyo kaleento dalagyo markaas waxaa jiro eh, sida hadda tusaale lowska iyo ana- iyo bataatigo bataatiga ma lagu dhigo ma lagu beero Waxaa in badan waqti iyo juhdi aan gelinay in aan ku beerno een, si dadka markaas ugu manfaadaan marka loo fiiriyo dhanka wax soo saarka bataatiga waa dalag aad iyo aad markaas u muhiimsan xag jir caafimaad ahaan u wanaagsan ee maskaxda u wanaagsan een, laga helo fitamiinada qaarkood dadkana aad ugu baahan yihiin iyo intaasoo nooc macnaha loo isticmaali karo marka ee, dalagyadaas dalagaasi waa dalag oo ilaa iyo markii afraad aan dhigaayo ee, suuq fiican uu leeyahay dadkana macnaha u baahan yihiin haddii bocor la weeyo een, badanaa bataatikaasa la isticmaalaa suugada lagu darsadaa dadkana macnaha ay u nugul yihiin suuq fiican uu leeyahay marka baahidii waxaa ka baxda meeshaasi dalagaas bataatiga marka la keenayay Qaar ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne ayaa soo dhaweeyay tacabka dalaggan.
Een, anigoo ka mid ah een, bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa een, ganacsadahaas ama een, milkiilahaas magaalada ka hirgeliyey beerta bataatiga Een, bataatiga wuxuu dam- wuxuu ka mid yahay dalagyada aadka muhiimka u ah guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan een, deegaanada beeraha leh ee Beledweyne horkacayso wuxuu ka mid yahay dalagyada aadka muhiimka u ah yacni cunada ama sanqida een, een, mataqaanaa maxay waxyaabaha bini aadamka ay cunaan Een, wuxuuna leeyahay caafimaad badan marka waana dhiirigelinaa aad iyo aadna waa ugu hambalyeynaa Een, waxaana rajeynayaa insha allah in mataqaanaa aan ku dayano haddii aan nahay bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne waana mahadsantihiin idaacadda Beerula Waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne. Waxaan soo dhaweynayaa macallinkan beertii magaalada ka hirgeliyey. Bataatiga dalagyada aadka u fiican bulshada isticmaalaan waaye. Waa soo dhaweynaynaa ka bulsho ahaan. Waa ku dhiirigelineynaa shaqadiisa.